bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti xiisale akhyaartana dhegaysanaysa ku soo dhowaada barnaamijkii saaka iyo dunida waa subax khamiisa saddex iyo labaatanka bisha februari sanada labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobadaan idinku haya barnaamijka saaka ee dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo uu ka jeediyey xafladii lagu caleema saarayay ee ka dhacday magaalada muqdisho ku sheegay in dalka soomaaliya uu marayo marxalad adag kana hadlay qaabka ay dowladiisu u wajahayso marxaladaas adag madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo isna magaalada muqdisho ka sheegay in dowladiisu ay si buuxda u garab istaagi doonto dowladda cusub ee soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaka iyo dunida anigoo tolmaana ayaa ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso dhammaan xarumaha raadiyow daljir iyo bogga internetkana waad nagala socotaan qodobadaas iyo dabcan xubnihii barnaamijkaba goordhow ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka xuseen cabdi jimcaale madar ayaa inala socodsiinaya xuseen mahadsanid tolman bismi illaahi araxmaani araxiim safiirka midowda yurub u qaabilsan arrimaha soomaaliya franqui lorenso ayaa shaaca ka qaaday in midowda yurub uu bixinayo mushaharka lix kun iyo siddeed boqol oo ciidamada booliska soomaaliyeed ka tirsan warkan ayay sheegtay xilli ay kulan la qaadatay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isaguna ka mahad celiyey dadaalka iyo garab istaagga midowda yurub ee soomaaliya safiirka ayaa waxay uga hambalyeysay madaxweynaha cusub guushiisa doorashada waxaana ay sidoo kale uga hambalyeysay xafladiisa caleemasaarka ee ka dhacday gudaha magaalada muqdisho waxaana ay sheegtay lorenso in midowda yurub uu garab taagan yahay dowladda cusub ayna wax badan ka qaban doonaan kaabayaasha dhaqaalaha ee dowladda dowladda ingiriiska ayaa ku dhawaaqday taageero cusub oo ay siinayso dalalka soomaaliya iyo koonfurta suudaan oo ah laba dal oo wajahay abaaro iyo macluul aad u ba-an waxaana taageeradan ku dhawaaqay xogayaha horumarinta caalamiga ah ee waddankaasi britain brity bartel dowladda ingiriiska ayaa boqol milyan oo geni siin doonta soomaaliya halka boqol milyan oo geni oo kalena la siin doono dalka koonfurta suudaan lacagtan ayaa guud ahaan u dhiganta laba boqol iyo konton milyan oo dollarka maraykanka ah oo labadan dal loogu talagalay sannadaha labada kun iyo toddobiyo tobanka iyo siddeed iyo tobanka war-saxaafadeed ka soo baxay brity bartel ayaa lagu sheegay in abaaraha iyo dagaalada ka jira dalal ay soomaaliya ka mid tahay ay qoysas badan qarka u saaran yihiin macluul aad u ba-an dalka soomaaliya ayay sheegtay in in ka badan lix milyan oo qof aysan haysan cunno ku filan iyada oo saddex boqol iyo lixdan kun oo carruur ahna ay nafaqo darro hayso waxaa kaloo ay sheegtay inay jiraan astaamo muujinaya in soomaaliya ay wajahayso macluul la mid ah ama ka xun midii dhacday sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii qaramada midoobey ayaa ka digtay in dad ka badan labaatan milyan oo ku nool dalalka koonfurta suudaan nigeria soomaaliya iyo yeman ay qarka u saaran yihiin in ay gaajo u dhintaan waxaana ay ku baaqday gurma deg deg ah oo lala gaaro maalin ka hor ayaa waxaa qaramada midoobey ay shaacisay in macluul ay ka dilaacday qaybo ka mid ah koonfurta suudaan iyagoo weriyaashu kula kulmay magaalada new york ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres waxa uu beesha caalamka ugu baaqay in ay ku dadaasho sidii looga hortegi lahaa masiibo ka dhacda dalalkaasi master guteres ayaa codsaday ku dhowaad afar iyo bar bilyan oo dollarka ah si wax looga qabto xaaladda afartaasi dal xogayaha guud ayaa waxauu intaa raaciyey in ilaa iyo hadda ay heleen lacag dhan sagaashan milyan oo dollar taasoo u dhiganta boqolkiiba laba inta ay codsadeen waxa uu beesha caalamka ugu baaqay in ay ku dadaasho sidii looga hortegi lahaa masiibo ka dhacda dalalkaasi ugu dambaydna booliska dalka maleysiya ayaa sheegay in ay raadinayaan sarkaal sare oo ka tirsan safaaradda kuuriyada waqooyi ay ku leedahay magaalada kuwalambuur isaga oo lala xidhiirinayo dilkii kim jong nam master kim oo ay isku aabbo ahaayeen hogaamiyaha waqooyiga kuuriya kim jong on ayaa toddobaadkii hore ku dhintay garoonka diyaaradaha ee magaalada kuwalambuur booliska ayaa sidoo kale xaqiijiyey faahfaahinta dilkaasi iyagoo sheegay in laba haween ah ay wejiga sun ka mariyeen ninkaasi waxaa jira shaki weyn oo ku saabsan in kuuriyada waqooyi ay ka dambaysay weerarkaas taasoo uu si cara leh u diiday danjirahooda maleysiya warkii oo qayb ka ahaa barnaamijka saakii dunidana dhegaystayaal waa naga intaan dib idinkugu celiyo axmed sheekh maxamed toolman iyo barnaamijkaoo dhammaystiran
mahasaniid xuseen cabdi shabcaale madar oo warkii subaxnimo ee raadiyo daljirana la socodsiinayay halkaasaad nagala socotaana waa daljir ee u diyaargarooba qaybaha kale ee barnaamijka saaka iyo dunida gudagale ee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka qayb galay xaflad shalay lagu caleema saarayay oo ka dhacday magaalada muqdisho ayaa waxa uu si qodo dheer uga hadlay arrimaha xasaasiga ah ee hor yaalla dowladdiisa waxaana arrimaha ugu waaweyn ee uu carabka ku dhuftay ka mid ah sidii dalka loo xasilin lahaa loo taageeri lahaa dadka abaaraha ba'an ee dalka soomaaliya ka jira ay saameeyeen iyo wax ay dowladdiisu ka yeelayso ururka hubaysan ee al-shabaab sidoo kale waxa uu ka hadlay habka ay ula macaamilayso dowladdiisu dalalka dibadda oo qaarkood la sheegay inay arrimaha soomaaliya si weyn ugu lug leeyihiin madaxweyne farmaajo ayaa khudbaddiisa kaalintii ay ka qaateen daadihintii iyo taabagelintii hanaankii doorashada iyo shaqadii cuslayd ay soo qabteen iyagana ku soo shaqeeyey iyagoo ku soo shaqeeyey duruufo aada iyo aada u adag waxa ayana kaalintaas aan ka lidan qaatay madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo guddiyadii doorashooyinka heer federaal iyo heer gobol waxaan dhammaantood uga uga mahad celinaynaa kaalintii mu mugta lahayd ay ka soo qaateen hawshaas adag sidoo kale waxaan hanaanka doorashada soomaaliya hiil iyo hooba la garab istaagay beesha caalamka oo ay ugu horeeyaan ciidanka nabad ilaalinta amisom oo sugay amniga goobaha doorashooyinka iyo deeqbixiyaasha caalamka iyagana doorkii ay ka qaateen waxaan ugu haynaa abaal weyn mudanayaal iyo marwooyin soomaaliya waxaa sharaf u ah inay ka mid tahay dalalka sida hufnaanta leh loogu tartamo hoggaanka dalka isla markaasna si nabadgelyo ah loogu kala wareego awoodda dalka waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan ay fadhiyaan madaxweyneyaashii iga horreeyey oo aan soo wada shaqaynay muuqaalkan waa mid ay ku naaloonayaan ama ay ku naaloodeen dhammaan shacabka soomaaliyeed wuxuuna dhidibada u aasay dhaqanka dimuqraadiyadda ah ee soomaaliya qaadatay markii ay xorriyaddooda qaadatay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii mudanayaal iyo marwooyin dowladdeenna waxaa horyaala caqabado aada u fara badan inkastoo aanan dadaal yaraysan doonin haddana waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u caddeeyo in marka la eego sida uu u kooban yahay itaalka dowladeed dhanka dhaqaale iyo dhanka ciidan iyo security waxaa la qaban karaa ay koobnaan doonaan waana ognahay waana hubaa inaan jecelnahay ama jeclaan lahayn in afarta sano soo socota aan xalliyo dhammaan dhibaatooyinka jira laakiin taasi way adag tahay inay dhacdo dhibaatooyinka badan oo idin haysta waxa ay samaysmeen labaatan iyo lix sano oo colaad iyo abaaro ay soo socdeen xalkooduna wuxuu u baahan yahay dhowr iyo labaatan sano oo kale sidaas darteed waxaan si toosa uga codsanayaa shacabka soomaaliyeed inay igala shaqeeyaan sidii aan u xallin lahayn dhibaatooyinka aasaasiga ah ee nooga ee noogu daran afarta sano ee soo socota kuwaasi haddii aan wax qabanno kuwa kalena dowladaha naga dambeeya ayaan ayaa dhammaystiri doona insha allah laakiin dowladdeenna halkan anigu aan hoggaanka hadda ka ahay waxaan ballan qaadayaa sharafkii iyo cisadii iyo karaamadii soomaaliya inaan soo celiyo caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla waxaa ka mid ah amni xumo baahsan dhibaatooyin bini aadamnimo sida abaaraha haatan ka jira dalka damaystirka dib u heshiisiinta beelaha soomaaliyeed xoojinta sarreynta sharciga iyo nidaamka cadaaladda dib u soo celinta kalsoonida ay shacabka ku qabaan dowladdooda yareynta sabool saboolnimada iyo fakriga ragaadiyey shacabka soomaaliyeed kobcinta dhaqaalaha dalka iyo kordhinta dakhliga dowladda jihaynta muruqa iyo maskaxda dhallinyarada soomaaliyeed xoojinta iyo tayeenta haykalka dowladnimo xoojinta xanaanka federaaliga ah siyaasadda arrimaha dibadda oo ku dhisan ixtiraam iyo iskaashi haddii aan ku hormaro arrimaha amniga waxaan diiradda saari doonaa tayeenta qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sidaha ama amniga ka shaqeeya waxaan hubin doonaa in ciidamadeen geesiyaasha ah ay u dhammaystiran yihiin agabka ay u baahan yihiin sida mushaaharadooda qalabkooda tababarkooda iyo xerooyinkooda sida la wada ogsoon yahay ciidanka nabad ilaalinta amisom oo hadda nala jooga oo ay ka mid yihiin uganda kenya burundi jabuuti iyo etoobiya runtii hawl wanaagsan iyay qabteen oo aan u baahnayn waxayna hadda waxaana hadda socda oo ay buuxsantay tobankii sano muddadaas dheer waxay naf iyo maalba u hureen sidii ay garab noogu siin lahaayeen dib u yegleelidda ciidanka qaranka oo amniga amnigeenna ku filan dad badan baa ka dhintay dad badan baa ka dhaawacmay waa inaan mar walba xasuusnaano hadafkaas in badan oo ka mid ah wuu hirgelay wuu hirgalay balse in badan ayaa weli harsan xukuumaddaydu waxay amisom kala shaqayn doontaa hadduu ilaah yidhaahdo in muddo kooban hadafkaas lagu hirgeliyo oo ah dhismaha ciidankeenna si ay soomaaliya si ay soomaaliya u yeelato ciidan qaran oo amniga dalkeenna iyo dalkii iyo dadkiisa u shaqeeya mudanayaal iyo marwooyin gobollo badan oo ka mid ah dalka waxaa in dhowaanba afeeyey abaaro ba-an oo dad iyo dunyaba baabi'iyey muuqaalada xoolaha la-anaya iyo dhulka xaalufay waa kuwo aad u xanuun badan laga cabsi qabo xukuumaddeenna ilan shacabka o dhan waa wada leeyihin xukuumaddan iyagaas ka leh oo kaashanaya khubaro gudaha iyo dibadda waxaa waxaan la imaan doonaa istaraatiijiyad cad oo loogu loogu oo oo looga waabto aafada abaaraha istaraatiijiyadaas ayaa ku qotomi doonta mabaadi'da caalamiga ah ee adkaysiga aafooyinka ama resilience intaas aan aan roob la-aan waxba laga qaban karin ilaan waa wax ilaahay shaqadiisa ahe haddana waxaa loo diyaar garoobi karaa natiijada ka dhalata mudanayaal iyo marwooyin dib u heshiisiintu waa geedi socodka soo bilowday dhowr iyo toban sano kahor welina way socdaan dowladdeennu waxaa mas-uuliyad gaara iska saari doontaa dhammaystirkii dib u heshisiinta bulsho waa ceeb waxaa ceeb nagu ah in sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka ay weli kalaqka kala qabsan yihiin ama kala baxsan yihiin ama kala qaybsan yihiin qoysas wada dhashay oo hal magaalo degan habeenkii lay doortay soo hodintaas waa la isaga dooshay iyadoo aan cidna looga amar qaadan dib u heshiisiintu ma aha in laisugu soo in in la isu soo hor fadhiisto oo keliya mararka qaarkood waxaa ka muhiimsan dhacdo iyo astaan horseeda in laisku soo dhowaado dowladdeennu waxay xoogga saari doontaa dib u heshiisiinta magaalada gaalkacyo si xal waana loogu helo waxaana u mahad celinayaa madaxdii iiga horreysay madaxdii iiga horreysay xilka oo dadaal buuxa ee ka geystay arrintaas iyo qaramada midoobay iyo midowda africa oo runtii aad iyo aadaan ugu mahad celinayno shaqadii halkaas ka qabteen ee dadka waalaha lagu lagu heshiisiinayo dowladdeennu waxay la imaan doontaa hanaan cad oo loo maro dib u heshisiinta beelaha walaalaha ah ee soomaaliyeed ee ku diriirsan dacallada dalka waxaan ku kalsoonahay in wax badan aan ka qaban karo aan ka qaban karno insha allah hadduu ilaa yidhaaha wadahadalladii u dhexeeyey dowladda dhexe iyo walaalaheen somalilan waxay ahayd tallaabo wanaagsan oo hore loo loo qaaday waxaana naga go-an in aan sii wadno si aan uga mari dhalinno hadduu ilaah yidhaaha mudanayaal iyo marwooyin sarraynta sharcigu waa udurdhexaadka dowladnimada sida ugu habboon ee lagu gaari karana waa xoojinta iyo tayeenta nidaamka cadaaladda dalka dowladdeennu waxay dib u eegis ku dib u eegis qoto dheer ay ku samayn doontaa nidaamka cadaaladda waxayna si dastuuri ah u xoojin doontaa hadduu ilaah yidhaahdo awoodda sharciga waxaan hormuud ka noqon doonaa in sharciga uu noqdo kii sarreeya oo loo sinaado mudanayaal iyo marwooyin waxaa biyo kama dhibcaana in la soo celiyo kalsoonida ay shacabka soomaaliyeed ku qabaan dowladdooda waa in shacabku ay dowladdu u arkaan mid u shaqaysa ee aan ka shaqaysan mid u adeegta mid mid u adeegta ee aanan ka adeegan mid u turta oo aan ku tuman mid u roon oo aan raran taas si loo helo dowladdu waxay qaadi doontaa tallaabooyin cadcad oo dib loogu soo celinayo kalsoonida luntay ee shacabka iyo dowladda dowladdu waxaa astaan waxay astaan u noqon doontaa adeega shacabka shacabka soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inay dowladda taageeraan ilayn iyagaa iska leh waxaan ka rabnaa inay nagala shaqeeyaan amniga waxaan ka rabnaa inay dhiibaan canshuurta ama dhaqaalaha dowladda ay ku shaqaynayso maxaa yeelay daacad kastaan ahaado waxaan ka shaqayn karaa oon maamuli karaa wixii lii dhiibtay marka waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed inay dowladdoodu taageeraan oo dhaqaalaha aysan ka hagran oo ay canshuurta bixiyaan mudanayaal iyo marwooyin marka laga soo tago amni xumada cadowga labaad ee ragaadiyey dalka iyo dalkan iyo dadkan waa saboolnimo iyo fakri oo baahsan shaqola-aantu waxay ka mid shaqola-aantu way ka badan tahay boqol kiiba siddeetan taasi waxay keentay in dhallinyarada soomaaliyeed oo matala in ka badan boqol kiiba toddobaatan ay rajo beel noqdaan isla markaasna dalka ka hayaamaan iyagoo u baxsada yurub iyo america in badan oo ka mid ah oo wiilasheenna iyo gabdhaheenna waxay ku dhammaadeen oo ay ku baaba'een ay ku dhinteen badaha u dhexeeya africa iyo yurub qaar kalena oo badana waxay ku jiraan xabsiyada ku yaalla dalalka ay u tahriibeen iyo dalalka ay joogaan qaarkood xitaa qaar badan oo ka mid ah oo dhallinyarada ay marin habaabiyeen kooxda argagixisada ah oo oo waa kuwa rajada iyo nolol ka raadiyey inay kooxahaas ku biiraan aniga waxaan ahay waalid leh caruur furaya ah waxaan dareemi karaa hanuunka ay leeyihiin in ubadkaagii ay badda ku dhintaan ama ku dhammaadaan ama lagu hay ama lagu haysto xabsiyo shisheeye dowladdeenna waxay ahmiyad weyn siin doontaa kobcinta dhaqaalaha iyadoo kaabagelin doonta barnaamijka qorshaha horumarinta qaranka ee xukuumaddii ugu horreysay ay samaysay in badan dowlad goboleedyaduna ay ansixiyeen isla markaana deeqbixiyaashu ay soo dhoweeyeen qorshahaasi wuxuu si cad u qeexayaa qorshahaasi wuxuu si cad u qeexayaa dhabaha loo marayo kobcinta dhaqaalaha wuxuuna ahmiyad gaara siinayaa jihaynta iyo howlgelinta dhallinyarada soomaaliyeed qorshaha horumarinta qaranka ee saddexda sano oo soo socota wuxuu abuuri doonaa fursado shaqo iyo kuwo ganacsi oo aad u badan wuxuuna horseedi doonaa in la dhiso qaybo muhiima oo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha dalka dowladdeenna dowladdeenna waxay hubin doontaa in qorshahaasi uu ka turjumo baahida iyo aragtida dowladda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dhan mudanayaal iyo marwooyin soomaaliya waxay qaadatay hannaanka federaalka dowladdii hore waxay ku ammaanan tahay inay soo dhistay afar dowladood afar dowlad goboleedyo iyadoo puntland ay horay u sii jirtay hooyana u ahayd hannaanka federaaliga ah dowladdeennu dowladdeennu waxay ka sii ambaqaadi doontaa halkii ay maraysay in sha allah waxaana xoojin doonaa wada shaqaynta iyo iskaashiga ka dhexeeya dowlad dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan dhinacyada amniga dowladnimada ganacsiga iyo arrimaha bulshada waxaan dhisi doonaa guddiyada ay dastuurku dastuurku faray ee loo asteeyey inay xoojiyaan cilaaqaadka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada si gaara waxaan dowlad goboleedyada isaga kaashan doonaa sare u qaadaynaa dakhliga labada dhinac wadaagaynaa khayraadka khayraadka dabiiciga ah xoojinta ganacsiga u dhexeeya gobollada iyo dabcan wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo kuwa cadaaladda dowlad goboleedyadu waa baalashii ay ku dhuubi lahayd dowladda federaalka ah dowladda federaalka ahna waa indhihii ay dowlad goboleedyadu wax ku arki lahayd iskaashigoodu waa laba huraan waxaana dhowaan safarro ku soo kala bixin doonaa insha allah dhammaan xarumaha dowlad goboleedyada anigoo dhegaysanay anigoo dhegaysan doona madaxdooda iyo bulshada intaba mudanayaal iyo marwooyin tobankii sano ee lasoo dhaafay soomaaliya waxay soo ceshanaysay xiriirkii caalamiga dowladdeennu waxay la imaan doontaa siyaasad arrimo dabadeed oo ku qotoma laba arrimood oo muhiima oo xasaasi ah kow iskaashi labo ixtiraam dowladdeennu waxay culays weyn saari doontaa inay iskaash inay iskaashi dhow la yeelato dalalka kale gaar ahaan kuwa aan bahwadaagta nahay ee gobolka geeska africa midowda africa jaamacadda carabta ururka islaamka midowda yurub iyo maraykanka iskaashiga ugu muhiimsan ee laba dal dhex mara waa midda ganacsiga waana midka ay soomaaliya si weyn ugu baahan tahay dowladdeennu waxay abuuri doontaa jawi sahla iskaashiga ganacsigaas waxaan dhammaystiri doonaa sharciga maalgashiga dibadda oo uu ansixiyey baarlamaanka baarlamaankii hore waxaana samayn doonaa wakaalad ama hay-ad qaabilsan maalgashiga dibadda oo si hagar la'aana u raadisa in soomaaliya la maalgashado si gaara dalalka aan deriska nahay waxaan la samaysan doonaa nidaam iskaashi ganacsi waxaana rumaysanahay in ganacsigu uu uu horseedi karo isdhexgalka bulshada iyo labada dowladood ay wax badan kala faa'iidaysan karaan dhaqaalahooda oo kobca mabda'a labada mabda'a labaad waa ixtiraam waxaana dalalka aan dariska nahay aan siin doonaa ixtiraam ayna ay naga mudan yihiin oo iyagu oo oo oo ay ugu horrayso inaan faragelin annagu uusan dhankeena ka imaan aynan ku samaynin arrimahooda gudaha iyagana intaas in la eg ayaan ka filaynaa insha allah dardaaran dardaaran baan raba inaan u diro nabaddiidka al-shabaab al-shabaab sidaad og tihiin sanadkii lasoo dhaafay qaraxyadii iyo ismadidintii ay sameeyeen waxay ku laayeen dad gaaraya sagaal boqol oo qof oo soomaaliya oo waxba galabsan caruur ciroole iyo dumar u badan doraad waxay ku laayeen soddon dad maxaa ku dhaha wax magarato ah oo waxba aan galabsan oo caruur iyo dumar iyo ciroole ah afartan kalena waa ku dhaawaceen waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed oo labayo toban milyan in ka badan ah ma hor istaagi kartaa waxaan idiin sheegayaa dhowr qof aad dishaan iyo hanti aad burburisaan soomaali ku qalbi jabi mayso soomaali maanta waa isku duuban tahay waxaan idiin sheegaynaa khaasatan dhallinyarada soomaaliyeed oo la khalday waxaan u sheegaynaa in maanta laga bilaabo aysan isku qarxin dadkooda soomaaliyeed oo walaalaha ah in aysan dhibaateen ama aysan burburin hantida dalkooda uu leeyahay waxaan uga digaynaa in aysan dalkan horumarkiisa hor istaagin aysan hor istaagi karinna waxaan diyaar idinla nahay inaan dhallinyaradaas la khalday aan gacmo furan ku soo dhowayno oo aan siino waxay u baahan yihiin ay ku shaqaystaan iyo nolol kuwa u shaqeeya alqaacida iyo isis iyo ummado kale oo dalkan aan doonayn inay istaagto waxaan idiin sheegaynaa waktigii waa dhammaaday ummadda soomaaliyeed ay qaybsanaayeen fursad yaad haysataan ku soo biira soomaaliya horumarte horumarkeeda ku soo biira ku soo biira walaalihiin wixii aad samayseen waad samayseen waa laydin khalday diyaar waxaan idinla nahay gacmo furan inaan ku soo dhowayno diyaar waxaan u nahay gacmo furan inaan ku soo dhowayno haddii aad ogolaan weydaan hadda laba iyo toban milyan oo soomaali ah iyo idinkoo dhowr kuna kama hortegi kartaa walaalayaal guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan aaminsanahay sidaad aragtaan maanta in laba madaxweyne oo horey ag taagan yihiin waxaa noo bilowday jidkii iyo dariiqadii dimuqraadiyadda waxaan soo aragnay dagaal sokeeye oo qabiil waxaan soo aragnay dagaal xagjir waa ka gudubnay hadda waxaan maraynaa markii aan caalamka kula tartami lahayn dhaqaale iyo waxbarasho aan kula tartami lahayn annagoo la shaqeyna dowladaha deriska annagoo kala shaqeyna dhanka amniga guud ahaan caalamka annagoo soo dhoweyna cid walba oo adduunka ah oo gacanna siisa ciddaanna soo dhoweynayn annagaa soo dhoweynayna insha allah diyaar dowladdan waxay u tahay in ay ku shaqayso sidaad filayseen oo aad ku soo dhoweyseen dowladdaani waxay ku shaqayn doontaa am inay ilaaliso ammaanada dadka waxaa jira perception aada u xun oo adduunku naga faafiyey inaan nahay dad musuq maasuq badan waxaan ka galnay sanadkii lasoo dhaafay dalka ugu hooseeyaan ka galnay adduunka shacabka soomaaliyeed iyo dowladdaan dhis doon insha allah waxaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno inaan noqonno kaalinta koowaad ee dowlad wanaagga in sha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato guul madaxweyne farmaajo oo muqdisho ka hadlayey haddaba madaxdii ka qayb gashay xafladdii lagu caleemasaarayey madaxweynaha soomaaliya waxaa ka mid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti waxaana khudbad uu ka jeediyey xafladdaas uu ku sheegay in dowladdiisu ay si weyn u garab istaagi doonto dowladda soomaaliya isaga oo sheegay inuu rajaynayo in soomaaliya ay si buuxda cagaheeda isugu taagi doonto karin keligii inuunan waxba qaban karin inaad tustaan isaguna waxa uu ku dhiiranayaa haddii uu arko hareerihiisa inaad joogtaan fi saraa'i wadaraa haddii ay kharibanto iyo haddii ay hagaagtaba inaad garab joogtaan inuu inuu arko dareemo idinka arko ma garanaysaa rakbad iyo rabitaan maanta soomaaliya waxa hor yaallaayay wax yar ma aha noloshii baaba kolkol halis ah noloshii malaayiin dada ayaa halis waan ka wada hadalnay madaxda gobolka in aan qayladhaan u kacno gebigeennuba inaan dadkeenna badbaadino gebigeennuba in aan tusno in ma garanaysaay horta annagu aan aan guntiga guisha iskaga dhigno oo aan soo saarno yacni inaan dadkeenna u gurmano carruurtu ha ugu daraatee wararka la sheegayaay ma fiicno ma fiicno yacni halis baa iyaa halkaa jirta halistii kale ee security-ga ayaa ku haysataa dhaqaale xumadii baa ku haysataa waxaasoo dhan waxaa lagaga baxayaa bicawni illaahi wa tawfiiqi ragannimo ku dar haddana annaguna wixii aan tarno wixii aan karno hagar la-aan hagar la-aan inaan idin rab joognana inaad ogaatiin baan doonaynaa soomaaliya ha noolaato ha weylaato ha korto ha adkaato ha isiya sharafteeda aad soo xishato madaxweynuhu madaxweynuhu ha noolaado taageera weligiine waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullah
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo muqdisho ka khudbadaynayey magaalada cabudwaaqna waxaa ka socda qorshe lagu gargaarayo dadka abaaruhu saameeyeen kaas oo biyo dhaamin lagu bilaabay ayaale cabdulaahi jaamac ayaa warbixintan ka soo jeedinayay suudiyaha daljir
guddiga gurmadka abaaraha ee dhowaan lagu wareejiye lacagtii qoonda ahaan loogu talagalay deegaanada hoos yimaada magaalada aabudwaq oo ka soo gaartay dowlad goboleedka galmudug state si biyo loogu dhaamiyo dadka iyo dunyadu abaartu aafaysay ayaa maanta guddigan iyaga iyo booyado biyoa oo ay la socdeen waxa ay gaareen deegaanada miyiga ah oo markii hore ay soo qiimeeyeen inta ay la eg tahay baaxadda abaareed ee ay qabaan dadka hooladhaqatada ah guddoomiyaha degmada caabudwaq ee dowlad goboleedka galmudug mahad cumar cilmi ayaa sheegay inay ku guulaysteen qiimayntii ay soo sameeyeen wejiga koowaad ee biyodhaamintana ay bilaabeen daafurkii biyaha abaaraha ee aada horeyba ula socoteen nala kala sugayey guddigii ummadda wax gaarsiin lahaa inaanu soo dhammaystirno waxaanu ku guulaysanay inaanu guddigii ummadda u adeegi lahaa oo si hufan oo dhammaystiran ku gaarsiin lahaa waxa yar oo loo hayo iyo wixii dib ka yimaadaba inaanu soo dhammaystirno waxaanu ku guulaysanay inaynu gaarsiinno ummadda dhulka baaxaddiisa kala degan laandheer ilaa iyo dhabad ilaa iyo kabawar ilaa are caddays alxamdulilahi rabbi alcaalamiin arrintaas way inoo fadhiisatay biyo aad u tiro badanna waanu gaarsiin doonaa oo aanu wakti badan gelinay sidii aanu ugu qoontayn lahayn ummaddaas waxaana jecel lahay in ilaahay nagu ceebastiro oo aanu ku guulaysanno arrintaas gudoomiyaha guddiga abaaraha ee magaalada caabudwaaq caaqil axmed haaraa iyo nabadoon yuusuf shire oo xubin ka ah guddiga abaaraha ayaa ka warbixiyey sida ay biyaha u gaarsiinayaan dadka iyo duunyadu ay abaartu haleeshay iyagoona qurba joogta ugu baaqay inay kaalintooda ka qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaartu saamaysay inuu bilowday wejiga koowaad ee biyo dhaaminta biyahaga ee gurmadka abaaraha oo dhan lacag saddex iyo toban kun oo dollar ah oo soo gudbiyey guddiga abaaraha ee heer federaal oo soo maray maxaa la yidhaahdaa saamigaan ka lahayn galmudug oo ay guddoomeen maxaa la yidhaha guddoomiyaha degmadu loona magacaabay guddiga aan waana madaxda u ahay waxaan soo samaynay sarfey ama qaymeyn dhulka ay hoos yimaad degmada caabudwaaq lama odhan karo waa baahi ku filan ama u qalanta laakiin waxaan samayn wax la yidhaahdo inaan samayna afxali afqoyn wax la yidhaahdo dad iyo xoolaba hadda waxaa way ka bilaaban doontaa afar aag aagga dhabadeed waxaa ka bilaaban doona biyo dhaamis waxaa maamuli doona waxa weeye guddiga maamulka degmada guddiga gurmadka abaaradaha ee dhabad iyo guddiga maamulka ee degmada caabuda xubna wakiilkaasi xisaab celin saxa u keenaan waxayna gaarsin doonaan ilaa kabawar iyo aagga mas-uuliyadada hoos timaado saddex aagoo kale fogfog adagana waxaan gaarsiin doonaa haddii allaydna wixii ilaahay u xugmay haddii allaydna waxaan la socodsiina dadweynaha ku nool degmada caabudaq iyo nawaaxigeeda inay u arkaan baahidaas waxa weeye nafdhuuni inay tahay ciddii waxa loo keenaaba ilaahay ha ku shukrido ilaahayna ha barido annaguna waxaan gaarsiin doonaa haddii allaydna sida ugu habboon ceelasha waxaa jira shan ceel oo ayaguna bixinaya biyaha ku biyaha dadka waraabiya lacagna aan ka qaadin haddana shidaallaan u fadhiya shan fuustoo shidaal ayaan ugu talagalay inaan geyno oo fuusto ruux ceel kastaba hal fuusto way ku mahadsan yihiin waana kaalmadii koowaad oo dhinaca ayaga ka tagta wixii dambe u yimaadana insha allah way u imaan doonaan sidaas baan hawsha aan rabnaa inaan ku bilowno waad mahadsan tihiin bacda saxaafadda degmada tan caabud waaq iyo nawaaxigeeda ilaa dhabad ilaa bangeele ilaa arcadays iyo nawaaxigeeda intaasaanu maanta daafurnay inay haddeer dhaqaaqaan oo loo geeyo wixii ay gaaraan ilaahay baa mahad leh waddankan annagu aannu deggannahay waqooyiga galgaduudee degmooyinka ah asiiba degmada caabud waaq iyo nawaaxigeeda waxaannu leenahay in yacnii arrintaas hay-adaha deeqda bixiya dadka u dhashay degmooyinkan caabud waaq iyo balambal dhabbad iyo wixii la halmaala in ay u gurmadaan weli ma aysan arkin runtii iyo xaqiiqadii markii laga hadlo wax yacni gurmad ah oo yacni loo fidiyo ma aysan arag ayala cabdulaahi jaamac redio daljir
haatanna waa xubnihii barnaamijka aan ku hormaro xubintii isboortiga iyo cabdiraxmaan yemani
waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsanaa tartanka champion liaga wareegga lix iyo tobanka lugta hore nadiga yuventus ayaa labiyo eber waxay uga soo badiyeen nadiga boorto kuwaasi oo haatan faa'iido weyn ku qaba marka la tegayo gurigooda turino zavilla ayaa labiyo hal waxay uga badisay nadiga lester city kuwaasi oo natiijo fiican lugta hore helay dhanka yurub liaga wareegga soddon iyo labada kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray nadiga farnabesh iyo f c crestar waxay ku kala baxeen hal iyo hal waxaana sidaasi wareegga xigaha ugu soo gudbay ee lix iyo tobanka nadiga f c crestor lagu magacaabo manchester unitedna waxa ay hal iyo eber uga badisay nadiga santentenis ee dalkaasi faransiiska ciyaartu markii hore waxaa saddex iyo eber kusoo badisay nadiga manchester united guud ahaan nadiga manchester united ayaa afar iyo eber waxay ugu soo baxeen wareegga lix iyo tobanka isla maanta kulamada ugu muhiimsan ee yurub liiga la ciyaari doona ayaa waxa ay noqon doonaan nadiga obel nicosia iyo atletico bilbow halka ajakis amsterdam liga warsow ay la ciyaari doonto roma iyo nadiga falariyal ayaa kulamada ugu xiisaha badan wada ciyaari doona halka nadiga zenet petersburg anderlek ay la ciyaari doonto fc copenhagen iyo londogre resergard halka farontina iyo nadiga brusia mandelbak ay wada ballansan yihiin shaktar donoske iyo nadiga saltafigo sbarti braga iyo nadiga f c rostof tottenham ayaa soo dhoweyn doonta nadiga jenkii markii hore ebrieber ayay labada kooxood ku kala baxeen dhanka laliigaha sbainna hal kulan oo baaqi u ahaa kooxda real madrid ayaa garoonka valencia mastella stadium lagu wada ballansanaa ciyaartu waxa ay markii hore ahayd mid tababara sanadin zidani uusan kusoo talagelin in dhibaato uu kala kulmi doono kooxda valencia oo kaalinta shan iyo tobnaad ee kala sarreynta horyaalka laliigaha sbain ku jirta wax kastaba waxaa bedelay kooxda valencia oo sagaal daqiiqo oo gudahooda laba gool qeybtii hore ku dhalaysay daqiiqadii afraad ee bilowga ciyaarta ciyaaryahan zemon zaza ayaa goolka ugu hormaray halka daqiiqadii sagaalaad ciyaaryahan fabio orela ciyaaryahankii hore ee kooxda saltafigo ayaa ka dhigay labiyo eber daqiiqadii afar iyo afartanaad ciyaaryahan christian ronaldo ayaa hal gool u soo celiyey kooxda real madrid ayaa guuldarro halkaasi kala kulantay kulankii baaqiga u ahaa waxaana tababara sanadii zidani uu sameeyey isbedelo badan waxba way u suurageli waayeen oo daafaca kooxda valencia oo ay u diideen inay gool kale kooxdaasi ka dhaliyaan
haatana waa xubintii wargeysyada waxa ayna la socodsiinaya xuseen cabdi jimcaale madar
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida aalaaba waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeye ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ka hormaro wargeyska daily telegraf wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay hay-adda amnesty international oo ku dhaliishay dowladaha caalamka siyaasadda qaxootiga hay-adda u dooda xuquuqda insaanka ee amnesty international ayaa ku dhaliishay dowladaha caalamka in ay sababo siyaasadeed uga faa'iidaysanayaan dadka qaxootiga ah halkii ay ka xallin lahaayeen waxyaabaha dhaliya in dadkaasi ay soo barakacaan warbixinsannadeedka hay-addaasi ay uga hadasho xuquuqda aadanaha ee caalamka ayaa sida wargeeska uu qoray waxa ay ka digtay siyaasadda madaxweyne donald trump kuwaas oo ay ku sheegtay in ay cabsi iyo kala shaki abuuraan amnesty international ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in dowlado badan ay ku xadgudbeen shuruucda caalamka iyagoo qaxootiga dib ugu celiyey dalal ay khatari ka jirto iyadoo arrimahan qaxootiga iyo muhaajiriinta ay si weyn u saameeyeen ololaha siyaasadda ee dalal badan oo caalamka ah ayaa amnesty international waxa ay sheegaysaa in laga weecday arrimaha saldhigga u ah xuquuqda aadanaha kate alien oo ah agaasimaha amnesty international ee waddanka ingiriiska ayaa cambaaraysay waxa ay ku tilmaantay hadallada adag ee ay siyaasiyiinta caalamka u adeegsanayaan qaxootiga waxaa kaloo ay sheegtay in midowda yurub uu qaxootiga ula dhaqmay sida wax lagu gorgortamo halka dalal uu maraykanku ka mid yahayna ay doonayaan in muhaajiriinta u mamnuucaan sababo la xidhiira diinta ay haystaan markanna waa wargeyska wolbres wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay wareegga afaraad ee wadahadallada nabadda suuriya oo ka furmaya magaalada jineefa wareeggii afaraad ee wadahadallada dhinaca nabadda ah ayaa lagu wadaa in uu ka furmo magaalada jineefa waxaana markii ugu horraysay muddo sannad ah magaaladaasi ku kulmaya ergo ka kala socota dowladda iyo mucaaradka saddexdii wareegee hore ayaa dhammaantood ku soo gabagaboobay sida wargeysku uu qoray natiijo la'aan waxaana sii socda colaadda suuriya oo galaafatay nolosha in ka badan saddex boqol oo kun oo qof aynu ku barakaceen malaayiin kale ergo ka socota dowladda suuriya iyo mucaaradka ayaa gaaray magaalada jineefa taasoo muujinaysa sida labada dhinac ay uga go'an tahay wadaxaajoodka dagaalada ka socda suuriya wadahadallada ayaa waxaa loo arkaa kuwo laga doodi doono qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin dastuur cusub oo ay yeelato suuriya iyo qabashada doorashooyin ay dusha kala socon doonto qaramada midoobay xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
barnaamijkii saakii dunidan akhyaare waa naga intaas anigoo tolmaana ayaa ka soo jeedinayay stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internedkana waad nagala socoteen intaan barnaamijkan lamida ku kulmayno nabadgelyo